walaal sahra sidaad sheegtay walaal waxaa jira warbixino horta isqaabsan oo soo baxayey maalmihii ugu dambeeyey dhalinyaro soomaaliyeed oo tiradoodu dhamayd sagaal qof ayaa waxaa lalahaa saddeed iyo labaatankii bishii aynu soo dhaafinay labaad labadii kun iyo laba iyo labaatankii ilaa afartii bisha wax wara lagama hayn muddo adigu afar cisho meelahaasi ah wax wara lagama hayn afartii bisha waxaa soo baxay war rasmiya oo sheegaya inay geeriyoodeen allah u naxariista marxuumada kale ah maxamed mustafe xasan cabdalle maxamed warsame ibraahim axmed bile iyo aasiya ciise aadan iyo sidoo kale muuna ow cabdi ibraahim waan gartay ciise maxaa lagu xaqiijiyey dhalinyarada magacyadaa lihi inay yihiin kuwa geeriyooday maadaama tirada ka tahriibtay waddanka turkiga ee gashay dhinaca dalka greega ay intaasi ka badnayd walaalo maalmahaasi lala'aa ee afarta cisho ahaa waxaa lagu raad joogay wararkooda oo meelo badan baa ka qayb qaatay sidii loo raadin lahaa dhalinyaradaasi wararkooda oo safaarada soomaaliya o kale ay ka mid tahay sidoo kale eheliyaadka iyo soomaalida jaaliyadahooda kala duwan ee dalkan turkiga sababta lagu wadalo waxay ahayd muddada afarta cisho ah horta waxaa jirtay warbixin ay qortay jasiiradda lesbos la ydhaho warbaahin afkooda ku hadlo la ydhaahdo stonic oo warbixintaas u sheegaysay sidii labaatankii markii la waayay dhalinyarada isla kowdii bisha bishan aan ku jirnay saddexaad waxa soo baxay war ay qoreen oo ay sheegayaan dhalinyaro lix ka mida dhalinyaradaasi in baddu ay soo caariday oo xilliga badda laga helay isla markaasna aan si rasmiya loo aqoonsan karayn laakiinse ay yihiin afrikaan wax warbixina oo kasoo baxay laamaha amniga ee jasiiradaasi oo ka tirsan dalka greega may jirin waanay adkeedin la xaqiijin karo sabab keliya oo lagu xaqiijinaya baa jirtay oo taasna waxay ahayd dadkan dadka tahriibiya ee dalkan turkiga jooga in laga xaqiijiyo marka ehliyaad eheladooda ayaa aad uga shaqeeyey sidii loo xaqiijin lahaa waxaa jira muuqaal ay iska duubeen maalintii ugu dambeysay ay ka baxayeen magaalada ismiin ee dalkan turkiga muuqaalkaas iyo muuqaaladii haddii rabbi kurun yahay geeridooda ayaa la iskugu waafajiyey sidoo kalena qofkii diray ayay ehel ehelkoodii ay ka xaqiijiyeen waan gartay markaa dhalinyaradaasi goormay dhinteen baa loo malaynayaa goormaase la aasayaa walaal waxay geeriyoodeen allah u naxariiste marxuumadaasi sidee laatanka bishay halkan ka baxeen marka kowdii bisha ayaa warbixinta lasoo daabacay marka badda udhexaysa dalka turkiga iyo greega ayay ku geeriyoodeen kowdii bishan saddexaad ee labada kun iyo laba iyo labaatanka safaaradda soomaaliya ayaa qeyb weyn ka qaadatay sidii dhalinyaradaasi haddii ribi kurun yahay maadaamay geeriyoodeen aaskoodao kale loo samayn lahaa jaaliyadaha ku nool magaalada matlina ee jasiiradaasi lesbos waxay isku dayeen in laamaha amniga ee dalkaasi greega khaasatan jasiiradaasi in ay u fasaxaan oo ay u ogolaadaan si ay u aastaan dhalinyaradaasi laakiin way adkaatay oo waa loo ogolaan waayey inay haddii rabi kuron yahay loo fasaxo inay haastaan safaaradda soomaaliya baa aada uga shaqaysa warqad bay qoreen isla maanta saacado kooban kadib ayaa la rajaynayaa in dhalinyaradaasi ay aasaan waan gartay marka yaa sidee loo aasayaa halkeese lagu aasayaa dhalinyaradaasi soomaalida ah walaal insha allah waxaa la rajaynayaa haddii ilaahay yidhaahdo in maanta oo isniina lagu aaso jasiiradaasi lesbos khaasatan magaalada matalini oo laga helay meydadkooda xeeliga badda qaabka loo aasi doonaana waxay noqon doontaa jaaliyadda halkaasi ku nool ama jaaliyadda soomaaliyada halkaasi ku nool oo is-abaabula muddooyinka ugu dambeysana aada uga shaqaynayay xaqiijinta dhalinyaradaasi geeriyootay aadna habeen iyo maalina aan ka seexan baa waxay samayn doonaan haddii bikunun yahay inay toos u tagaan cisbitaalka meydadku hadda yaallaan oo safaaraddu warqad ay u qortay laamaha amniga ee ay khusayso ee dalkaasi greega ay u fasaxayaan meydadkaasi in ay dhalinyaradaasi aasan karaan maadaama oo laba jeer oo hore isku dayeen in ay dhalinyaradaasi haddii rabikuni loo ogolaaday in meydadka ay qaataan oo ay soo aastaan laamaha amniga waa ay diideen ee dalka greegu waxaana ku sababeeyeen inay haysan fasax rasmiya oo ku saabsan cid ay yihiin ama inay haddii rabikuni sida caadigaa marka dhimasho noocan oo kale ay dhacaan laamaha amniga ee dalka greeg waxay keliya oo ay ku fasaxaan in d n a ay qaadaan oo ay xaqiijiyaan ehelkii inay yihiin talabaadina waxay noqonaysaa dalka ay ka geeriyoodeen marxuumadaasi in fasax laga haysto cidda ay khusayso sida oo kale matalan dalka greega ku geeriyoodeen safaarad soomaaliya kuma leh waxaa keliya ee awood leh ee warqad qori karaa waa safaaradda ee ugu dhow safaaradda turkiga ay ku leeyihiin soomaaliya marka taasaa iminka warqad qortay safiirka jaamac ayaa afarta bishan khadka ku hadlay telefoonka marka waxa uu diyaariyey warqad si weyn buu uga shaqeeyey muddo badan buu ka shaqaynayey warbixino fara badan buu ehelkii oo kale xiriir buu la sameeyey oo ka qaatay marka walaal waxaa la rajaynaya insha allah maanta in ciise xaashi ma markii ugu dambey ugu horreysay ee sidan oo kale dhacdaa oo dad soomaaliya oo griiga u tahriibay ay dhintaan mise waa dhacdo kusoo noqnoqota inta u dhaxaysa turkiga iyo griiga walaalo horta muddo fara badan baryahan hawshaas may jirin marka laga reebo ogaanshahayga saddex wiig ka hor oo geeri noocan oo kale oo naxdin leh ay dhacday markaa qabow daran oo wakhtigaasi dhacaya awgeed bay u geeriyoodeen